waxaan dhammaan shacabka muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa maanta oo ah maalin barakeysan maalintii ciidda ciidul adxa waxaan leeyahay sharaf iyo karaamo ku ciida waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo kulligeen maadaama ay tahay maalin barakeysan waxaan shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa inay kulligood iscafiyaan inay duceystaan inay dalkooda u duceeyaan inaan qarannimada ku dadaalno waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa in ummadda soomaaliyeed ay ciidan ciiddeeda kale ku ciidaan caafimaad bashbash iyo amni iyo barwaaqo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu